We can charter a jet. I take you to foreign countries. You ain't been.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa magaalada washington
waa maalin sabti ah bisha abriil waa shan iyo labaatan sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labiyo labaatanka iyo f m-yada geeska afrika telefoonada gacanta iyo bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somali com idaacaddayada waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya cabdiraxmaan xuseen fure iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mida boqolaal qaxoonti soomaaliya oo saaka ka soo ambabaxay dalka yemen iyagoo ku soo jeeda xeebaha soomaaliya
kow iyo laba ma joogaan dadka soomaaliya waxaa dhib la jiraa maxay soo raacaanba waxay soo raacaan ma leh caawa maanta hadday helayaan ilaa shan kun oo qof baa soo bixi lahaa maanta kula hadlayo ma galan dad badanaa ku xayiran dad badanaa ku xayiran
barnaamijkii hambalyada iyo salaamaha iyo qodobo kale ayaa idiin soo socda marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
dablay hubaysanoon heybtooda la garanayn ayaa maanta magaalada muqdisho ku toogtay siyaasi hore uga tirsanaa baarlamaanka federaalka ku-meelgaarka ahaa ee xilligii dowladdii madaxweyne cabdulaahi yuusuf axmed booliska ayaa tegay goobta toogashadu ay ka dhacday oo ku taala suuqa bakaaraha ma cadda cidda dilkaasi loo qabtay wariyaha v o a ee magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste ayaa warkan muqdisho nooga soo diray xildhibaankan oo lagu magacaabo xaaji cali aadan ayaa xilligii maanta la dilayey waxa uu ku sugnaa gudaha suuqa bakaaraha gaar ahaan goobta loo yaqaano cabdalla shideeye waxaana la sheegay inay soo weerareen laba wiil oo dhallinyaro ah kuwaasoo rasaas ku furay xildhibaanka waxaana daqiiqado kadib uu ku geeriyooday isla goobtii ay ku rasaaseeyeen sida uu v o a u sheegay goobjooge ku sugan suuqaasi oo ka gaabsaday magaciisa sababo la xiriira dhinaca amniga walaale bakaara waxaa ka dhacay cabdirashiidiya meesha oo lagu gado frijenerada ayaa nin masaakiin ahay oo degna uyo xaafada kamid ahay ayaa lagu dilo layihahdo xaaji cali aadan oo ahay xildhibaanadii cabdullahi yuusuf alou naxariista ayaan leenahay ninkaasa mid kamid ma- maanta qaadila laleeyahay laba wiil ku waysa murtasabado kooxaha dilka geystay ayaa goobta isaga cararay waxaana xilligaasi kadib qaybta cabdalla shideeye ee suuqa bakaaraha soo gaaray ciidamo ka tirsan booliiska soomaaliyeed waxaana halkaasi ay ka sameeyeen howlgallo ay ku baarayaan ciddii falkaasi ka dambeysay isla markiiba waxaa soo gaaray ciidanka booliiska laakiin anaga dad shacbaan waana waana ka eriyeen marka waxay usoo qabteen ma naqaan wala hadda jawigu sidii caadiga ku noqday suuqa bakaaraha ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxa uu noqday waddo halaqmareen ah oo inta badan lagu ugaarsado dadka dowladda u shaqeeya ama lagu tuhmayo inay horay uga tirsanaayeen dowladihii ku-meelgaarka ahaa ee dalka soo maray
dhulgariir xoogan ayaa maanta ka dhacay neebal eh, kaas oo la sheegay in khasaaraha ka dhashay uu gaadhayo ilaa lix boqol oo qof oo ku dhintay tiro aad u badanina ay ku dhaawacmeen ilaa hadda waxaa sare u socota khasaaraha ka dhashay dhulgariirkaas heerka cabirka dhulgariirkan ayaa lagu qiyaasay ilaa toddoba dhibic sideed magnitude waxaana xudunta ama goobta saldhigga u ahayd lagu sheegay in ay ilaa siddeetan kilomitir dhinaca waqooyi galbeed kaga beegnayd caasimadda dalkaas nebaal ee katmandu wararka ayaa sheegaya in guryo kala duwani ay halkaas ku burbureen taas oo cabsi weyn iyo khalkhal ku abuurtay dadweynaha saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ayaa sheegay in xaaladda ka jirta xeebaha wadamada carabta ee ah in maraakiibta dalka iiraan ay hubsiiyaan dagaalyahanada xootiyiinta ee ka dagaalama dalka yemen ay hadda u muuqato mid sii yaraanaysa afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka cornel steve warren ayaa shalay warbaahinta u sheegay in markab laga leeyahay ciidanka markab ay leeyihiin ciidanka badda ee dalka iiraan oo doonaya inuu hubsiyo xootiyiinta uu bedelay jihadii u socday kaasoo dib ugu laabtay dalka iiraan aqalka cad ee looga taliyo dalka maraykanka ayaa hore u sheegay inuu hayo caddaymo muujinaya in xukuumadda teheraan ay hubsiiso dagaalyahanada xootiyiinta ee ka dagaalama dalka yemen kuwaasoo gacanta ku haya qaybo fara badan oo ka tirsan dalkaasi oo ay ku jirto caasimadda sanca xogayaha amniga gudaha ee dalkan maraykanka ayaa sheegay in uu hoosu dhac ku yimid tirada dadka sharci darrada ah ee doonaya in ay dalka maraykanka uga soo galaan xuduudda dhinaca koonfur galbeed sanadkii hore ayaa mawjado caruur aan waalidiintood la socon ay tahriib ku soo galeen dalkan maraykanka laakiin xogayaha amniga gudaha maraykanka je johnson ayaa jimcihii sheegay in tirada caruurta dalka maraykanka sida sharci darrada ah ugu soo haajiraya ay hoos u dhacday shan iyo afartan boqolkiiba kadib howlgallo kala duwan oo ay sameeyeen dowladda maraykanka ayaa wada shaqayn kala duwan arrimahan kala yeelatay xukuumadda mexico iyo weliba dowladaha ku yaala bartamaha qaaradda america si meesha looga saaro wararka aan runta ahayn ee laga aaminay shuruucda iyo siyaasadaha socdaalka ee dalkan maraykanka johnson ayaa hadalkiisa sii raaciyey inay ogeysiisyo ku dhejiyeen siyaasadahaas ku saabsan goobaha basaska laga raaco ee ku yaala wadamada amerikada dhexe dadweynaha dalka tooga ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta ee dalkaasi iyagoo soo dooran doona madaxweyne madaxweynaha hadda talada haya foor iyo simbe ayaa u baratamaya xilka madaxweynenimo si loo soo doorto markii saddexaad taasoo haddii ay dhacdo ka dhigaysa in xukunka dalkaasi uu qoyskiisu hayo muddo ku dhow nusqarni madaxweyne foor ayaa talada dalkaasi la wareegay kadib markii uu geeriyooday aabihiis yasimbe iyo dema sanadkii labadii kun iyo shantii kaasoo dalkaasi soo maamulay soddon iyo siddeed sano kadib markiiuu dalkaasi xornimada ka qaatay guumaystihii faransiiska ee dalkaasi gacanta ku hayay hogaamiyaha mucaaradka jin biye fape ayaa sidoo kale u baratamaya xilka madaxweynenimada ee dalka Togo- dalka togo kaasoo sidoo kale doorashadii dalkaasi sanad markii hore laga qabtay u baratamay oo la filayo inuu geli doono kaalinta labaad waxaa horey isku diiwaangeliyey saddex dhibic shan milyan oo qof oo ka dhigan nus dadka ku nool dalka toongo walow aan la hubin dadka codadkooda dhiiban doona maanta u soo bixin goobaha codbixinta
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a idaacadayada galabnimo oo washington si toosa idinka imanaysa weli waxaa sii socda qulqulka qaxootiga soomaalida ee ka soo cararaya colaadaha ka socda ama ka jira dalka yeman dooni sida in ka badan siddeed boqol oo qof ayaa saaka ka sharaacatay dekadda mukalla ee dalka yeman iyada oo usii jeeda magaalada boosaaso ee maamul goboleedka puntland wararka ka imanaya mukalle ayaa sheegaya in helista doonyaha qaxootiga ay soo raacaan ay adkaatay iyo shidaalka oo cidhiidhi ka ah dalka yeman ay sababtay in soomaali badan ay ku xayirmaan dalkaasi wariyaheenna maxamed colaad xasan ayaa khadka telefoonka mukalle kula xidhiidhay bashiir cali cumar oo ka mid ah naaquudayaasha doonyaha ee dadka qaxootiga ah soo ambabixiya wuxuuna ugu horreyn wax ka weydiiyey doonidan cusub walaal doonta waxa weye saakii sagaalkii subaxnimo ayay baxday dadka sidaano dad aada u badan bay qaday sideed boqol iyo konton ilaa kun iyo boqol dad lagu qiyaasa ayay qaaday ma garat magaalada mukalay ka soo baxday dekeda mukulaan ka soo saaray aniga kula hadlaya ayaa xargaa usoo furay waxa weeye subaxdii insha allah sagaalka subaxnimona boosaasay ku aadan tahay ma garat waa gartay marka dadkaa doonida aad soo saarteen ma caruur iyo haweenbaa mise dhalinyara ku jirta iyo dad waaweyn waa caruur iyo haween iyo dad waayeela oja iyo wax walba waa leeyihin wax walba waa leeyihin dadka bashir dadkaa doonyaha soo raacaya ma iyagaa iskooda isu soo abaabula oo halkaa u yimaada oo lacagaha nooliga doonida la baxa mise cid baa soo abaabusha oo halkaa isugu keenta cid cid soo abaabushi ma jiro dadkaan waa dad iyagaa iska soo dhoofay annaga ayaa soo abaabulay soo habaynay waxa weeye inkaa in ka badanna waa joogan oo waa soo qaadiyay waa ka timid waxaa dhib ka jiraan adduunka waxaan jirin is- isa socodkii baa yar doonyaro ma jiraan shidaalna dalku ma leh qofkii ka iman jiray cadan oo kaga iman jiray labaatanka doolar maanta wuxuu ku imanayaa boqol doolar makulama garan wa wa waa gartay bal waxaad iga warantaa xaaladda magaalada mukalla bal iga waran ammaankeeda iyo cidda gacanta ku haysa iyo sida ay tahay makulla ammaankeeda boqolkiiba boqol wey wax dhibika ma jiraan aada bay u fiican tahay ma garan kiiska lahaaya gacanta ku haya ma garan si fiican baan kuu gartay bal waxaad iga warantaa oo kale een, soomaali fara badan baa dalka yeman ku nooleed in ba- in badan oo ka mid a inkastoo ay dooya soo raaceen qaar baa weli halkaa ku sugan bal xaaladda som- nolosha soomaalida ee qaxootiga ah ee dalka yeman ku haray bal ka waran haddaad xog ka hayso walaal aada bay u dhibaataysan dadka yeman ku haray aada bay u dhibaataysan yihiin wax ma haystaan dawlad ma leh wax soo taagulaya ma leh doonyaankan imanaya dad shacaba ayaa ugu deeqay oo iska leh xataa dad ayaa ugu deeqay dooni waxay ku yimaadaan ma leh saacaddan kula hadlayo ilaa iyo laba kun oo qof baa jooga waxay soo raacaanna ma haystaan ma garad wa wa waa gartay marka dadka ay yimaadaan mukalla oo ay doonayaan inay boosaasay dhinaca soomaaliya aadaan doonida aad saaraysaan imisaa laga qaadaa lacag wallahi waxa laga qaada ma ma ma wax roodigooda iyo biyahooda jaale ma aha haddaan kuu sheego wa waa gartay imisaad ka qaadaa markaa wallahi ma dadka boqol kiiba sagaashan wax ma haystaan waxba lagama qaado boqol kiiba sagaashan wax ma haystaan ma garat nimankii iska lahaa ayaa ugu- dadka ugu tabarrucay dadkii doonyaha iska lahaa ayaa dadka ugu tabarrucay Sooma- ma soomaalibaa soomaali baa iskale nimanka eh, tijaar soomaaliya iskale ma garat dadkan markii ay ka eh, bilaba- bilaabayeen inay ka soo cararaan dalka yemen waxaa ku jiray dad yemen u dhashay marka hadda dadkii yementa u dhashay ee doonyaha dhinaca soomaaliya usoo raacayay iyagu ma sidiibaa mise way yaraadeen wallahi way yar yihiin dadka yemantu way yar yihiin eh, berbere iyo jabuuti iyo meelaha waxbay sheeg sheegaan laakiin meesha iyada dadkii dadkii u dhashay oo ahaa asligooda ama soomaaliya ku dhashay yemaniintana ahaa ayaa baxaya hadda meesha iyada labada dhinacna ah mar dharna soomaali ah marna yemani ah ma garat waa waa waa gartay Eh, magaalada mukalle aad joogtaan eh, wax duqayma oo ka dhacay oo en, ciidamada isbahaysiga ee sacuudigu horkacay oo ay u geysteen maalmihii lasoo dhaafay maya meesha ma soo gaarin ma jiro kama jiraan baahisaha kama jiraan laakiin dhibaatooyinka waxa weeye dadki shacabka ayaan haysan waxay ku soo baxaan waxaana leenahay eh, sida dowladda federaalka hay-adaha eh, qaabisan eh, qaxootiga inay dadka addoonyo iyo waxay ku fasaxaan in loo soo diro ma garan kow iyo laba ma joogaan dadkii soomaaliyaha waxaa dhibka dhibka jira maxay soo raacaanba doonyahan dad ayaa soo siiyey oo oo ugu tabarrucay waxay soo raacaan ma leh caawa maanta hadday helayaan ilaa shan kun oo qof baa soo bixi lahaa maanta kula hadlayo ma garan dad badanaa ku xayiran dad badanaa ku xayiran dhibaatada jidaan waxay tahay mo eh, shidaal ma leh batrool ma leh yeman dhibaatada ayaa misna muwaasalaadkii iyo socod la-aantii ayaa kala kala kala xiran ma garan dad laba iyo tobanka habeenkii soo dhacaya iyagoo ah, eh, waxba wadan waa meela geyso haysan hadda oo banaanada ay- yaal yaal oo dadka ajigaan waxba uqaban karin doona uhayn waxna uhayn
kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o a maxamed colaad xasan oo ku sugan washington oo khadka telefoonka ku wareysanayay bashiir cali cumar oo ka mid ah naaqudayaasha doonyaha ee dadka qaxootiga kasoo ambabixiya mukalla
waa tahay dhegaystayaal mar kale galab wanaagsan halkaad naga dhegaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga v o a war qoraaloo ka soo baxay hay-adda dembi baarista maraykanka ee f b a-da magaalada minneapolis ayaa lagu sheegay in maxamed abuukar siciid ay hay-adda f b a soo xirtay shalay gelinkii dambe kadib markii lagu eedeeyey wiilkan inuu boggiisa xiriirka bulshada ee internetka ku soo qoray hadallo uu ugu hanjabayo f b i-da iyo xafiiska xeerilaaliyaha gobolka minnesota kadib ah, kadib xarigii dhowaan la xiray lix dhalinyaro oo soomaali maraykan ah oo la sheegay inay qaarkood isaga saaxiib la ahaayeen ninkaas ayaa magaciisa lagu sheegay maxamed abuukar haddaba arrintan ayaa waxaa saare cabdi axmed ay ka wareysatay wariyaha v o a ee gobolka minnesota maxamuud mascade shalayto waxaa magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ay hay-adda dembi baarista maraykanka ee f b i-du ay soo xirtay wiil lagu magacaabo maxamed abukar siciid Eh, maxamed abukar ayaa waxaa lagu soo eedeeyey in uu u hanjabay hay-adda f b i-da sidoo kalena uu barta twitterkiisa eh, ku soo dhejiyey sawir la aaminsan yahay inuu ahaa qofkii eh, sirdoonka u ahaa ama islamarkaasi xogta siinayay ee qarsoodiga ahaa hay-adda dambaarista maraykanka f b i-da wiilkan lasoo xiray ee maxamed abukar eh, saciid lagu magacaabo eh, waxa uu ahaa wiil da-diisa lagu qiyaasay ee sagaal iyo toban sano islamarkaasina eh, xiriir iyo saaxiibtinimo eh, isku dhawaayeen wiilashan eh, lasoo xiray ee lixda ah ee toddobaadkan eh, horaantiisii iyadoo weliba mid ka mid a oo la yidhaahdo eh, cabdulqaadir cali cumar ay eh, barta twitterka ee ku wada xiriirayeen waa tahay maxamuud bal waxaad iga warantaa xiriirkaasi ka dhexeeyey ma arday bay isla ahaayeen ma qaar baa walaalo ay yihiin ama qaraabo ay yihiin ma sii faahfaahisay warbixinta ay soo dirta hay-adda f b i-da Eh, zahra ee dacwada ka dhanka ah ee maxamed abukar siciid ee soo gudbisay ee f b i-du ee la geeyey ee xaakimka hortiisa ee laguma qeexin ee saaxiibtinimada ka dhexaysay nooca ay ahayd hase ahaatee ee waxaa lagu sheegay in kadib baaris dheer uu la sameeyey oo weliba lagu sameeyey ee bogga uu ku leeyahay twitterka ee lagu ogaaday in ee wiilashani ay hore ee hadalla iskugu dhaadhaafsadeen ee barta twitterka ee islamarkaasina ay ee telefono ay isweydaarsanayeen marka eh, dabcan way isgaranayeen waxaana eh, laga dareemayaa eh, hadallada uu ku qoray eh, bartiisa twitterka ee wiilkan eh, la yidhaahdo maxamed eh, eh, abukar siciid oo eedaysanaha ah Eh, waxaana ka mid ahaa zahraay eh, hadallada uu kusoo qoray bartiisa twitterka ee dabcan ah eedda hadda uu xiran yahay in uu u hanjabay eh, xeralayaha guud gobolka eh, dowladda maraykanka gobolka minnesota waxa uu isla eh, bartiisa twitterka ku qoray eh, in haddii la sii dayn waayo eh, wiilashaasi uu markaasi eh, gumaad dhici doono eh, dabeetana aanu markaasi waxba ka qabin haddii laftiisa eh, isagana eh, la xiro waayahay maxamuud bal waxaad iga warantaa dhinaca kale ee horey waxaa u jirtay lix dhalinyaro soomaaliya oo la xiray iyagoo lagu eedeynayay inay xiriir la leeyihiin een, ururka isis iyo wixii la halmaala marka fal noocan oo kale ah oo qof dhalinyaro soomaaliya lagu eedeeyo ma kii ugu horreeyay ba mase hore wax u jireen ezara ayaa hadda ka hor eh, bishii eh, november eh, sanadkii tegey eh, waxaa jiray wiil kale oo soomaaliya oo la yidhaahdo maxamed cali cumar oo dabcan ay walaalo yihiin aguuleed cali cumar oo ka mid ah eh, lixda wiil eh, maalintii axadda ee lasoo xiray Eh, wiilkaasi waxa f b i du ay eh, ku eedeysay in uu u hanjabay eh, sarkaal ka tirsan eh, headda f b i da mar uu gurigooda ku booqday uu su-aalo qoyska weydiinayay Eh, deetana wiilkaasi eh, waa la xiray iyadoo eedda loo soo xirana ay ahayd inuu u hanjabay eh, sarkaal ka tirsan hay-adda f b i da wiilkaasi sidaa ayuu xabsiga ugu jiraa haatan oo bishii march ee sanadkan ayaa dacwadiisa la dhegaystay iyadoo eh, xabsiga eh, la geliyey ilaa iyo haddana eh, weli uu xabsiga eh, ku jiro watay dhegeystayaaalkaasina wuxuu ahaa wariyaha v o a gobolka minnesoto maxamuud mascado oo wasaare cabdixmed uga waramayey hay-adda f b i oo xirtay nin soomaali maraykan ah
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal waa shan iyo labaatanka bisha abriil sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka halka aad nagala socotaanna waa idaacadda galabnimo ee la-aanta afka soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan xuseen farre iyaanoo ismaaciil xuseen farjar ayaa idinla socodsiinaya ha haatanna waxaa dhegihiinna kusoo maqan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha cashe ibraahim aadan caashe cuud iyo weliba ibraahim xasan daanduri
macno wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaadkan iyo heese kale cusub dhambaallo cusub iyo cod cusub cod cusub markaan le waa codkeeniyo fresh waa isla isagii laakiin waa codkeeniyo
wixii cusub caalamkaa jecel miya hablaha cascasna waxbay ku sheegi jiray maxaa la yidhi horta wixii cusub caalankaa jecel hablaha cascasna maxaa la yidhi ibraahim Yah, wiilashan dhan caashiqa jecelnay hablaha ma ahayn waa tahay bal warqadda ugu horreysa aan soo qabto dood dheer had- halkaas doodad uga dhex tagta dhegaystayaasha laakiin iyagaa u daynaynaa warqaddan waa hambaliyo waxay ka timid waxaa halkan tahaniyadda dhalasho uga diraynaa baa layidhi annagoo kale ah hooye muxubbo cismaan cilmi hooye shamis cismaan cilmi iyo hooyo asli cismaan cilmi iyo hooyo raxmo cismaan cilmi iyo hooyo nasro cismaan cilmi iyo abti faarax cismaan cilmi iyo abti maxamed cismaan cilmi iyo abti maxamed cartan cilmi iyo abti mahad cumar cilmi iyo abti cadceed cumar cilmi waa abtiyaal iyo hooyooyin waa tahay waxaa kaloo ku jira abti cali guraase iyo hooyo deeqo cali baashi iyo adeer cab- waa adeer cabdidaahir sheekh nuux iyo cabdikaafi yuusuf aadan waa wariyaha v o a ee magaalada colombos ee gobolka hayo iyo bello yuusuf aadan iyo hodan yuusuf aadan iyo farxaan yuusuf aadan raxmo yuusuf aadan iyo sundus yuusuf aadan waa dhammaan ilmo yuusuf aadan iyo cabdiwaaxid yuusuf aadan oo ku jira waxaa ugu dambaysa baa la yidhi malyuun yuusuf aadan dhammaan ilmo yuusuf aadan iyo ilmo maxamed cismaan cilmi waxa ay hambaliyo iyo bogaadin u dirayaan iyagoo isku duuban sulub yuusuf aadan iyo maryan cabdidaahir sheekh nuux oo wiil ugu dhashay magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud dalka soomaaliya wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi maxamed sulub yuusuf soo barbar ayaanu leenahay waa tahay dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray cabdinuur cumar aadan iyo cabdikariin cumar aadan iyo maxamed cumar aadan iyo waxay yidhahdeen cadow cumar aadan iyo deeqo cumar aadan iyo nuur cadow cumar iyo aabe cumar aadan dhammaan waxay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan mustafa cumar aadan iyo waxay yidhaahdeen xabiibo aadan cabdulaahi oo wiil ugu dhashay degmada bardaale beerta raaxada ayay yidhaahdeen wiilkaasina waxaa loo bixiyey maxamed amiin waxay leeyihiin ducada waa daandurey iyo caasha aniga ayaa duceynaya markan waxaan leeyahay allaha ka dhigo wiilkaasi kii soo barbaara oo dalkiisa iyo diintiisa iyo waalidkiiba anfaca amiin weliba waxaan u raacin lahaa maadaama aad magaca aada u wanaagsan aada wadato oo lagu siiyey maxamed amiin sida magacaagu u wanaagsan yahayna u wanaagsanow warqadanna waxay ka timid maa-ida aadan maxamed iyo maryamo saciid cabdi ruuney bay ku magac dheer tahay iyo maxamed cabdiweli maxamed iyo muna maxamed baashe iyo muna muxyadiin ah, taltaliini taltaliini waxay ku soo dhacaya dadka xamar marka la joogo ibrahimo waxaan maqli jiray taltaliini hebel taltalin waay dadku ka Taltalin.
hoslisiyaa taltaliini dadku ka qoslisiyaa een, ah, dhaqsuu hadlaa aad buu u sheeko badan yahay waa taltaliini waa kiyaabo maxaa la jira kiyaabihii wax walba furi jira muxuu ahaa kiyaabo ingiliise kiyaabo ingiriis Ah, taa kiyaabo ingiriis aan maqli jira waa taa iyo faa'isa xuseen ah, xasan iyo fardowse aadan maxamed iyo fardowse cabdirasaaq ismaaciil waxay ku magac dheer tahay qalanjo iyo ugu dambeyntii xafse aadan yuusuf iyo xafse maxamed maxamuud dhammaantood waxa ay hambaliyo iyo bogaadin u dirayaan baa layidhi arooska doctor faysal maxamed qaasim iyo aroosada editores baa layidhi ikraan xuseen cabdi arooskoodu ka dhacay soomaaliya gaar ahaan caasimada muqdisho baa layidhi degmada hodan xaafada albaraka sida la ii wada la ii wada la ii wada ibraahino inta wadadii holodaag layga bixiyey wadadii een, baar wax laygu riday oo dhinacaas bidix la ii tuuray oo balaagsii la isii dhex marayay aa albaraka lay dhex geeyay sida la ii tilmaama ma ka helay ma waxaad ka degatay eh, dabka mase waxaad ka degatay dhinaca sayidka maya dhinaca sayidka ayaan ka degtay koraan usoo raacay calcaliyo baan kasii baxay Haye.
waa intaasoo dhan sida tilmaanta loo waday markaasaa daartii n b c lay dhex geeyay ee xaafadda albaraka ku tiila waxaa tahay waxaa la yidhi taariikhdu markay ahayd toddoba iyo tobankii bishan abriil ee sanadkan ayay ku aqalgaleen baa la yidhi degmada hodan xaafadda albaraka ee magaalada muqdisho waxaanan oranaynaa baa la yidhi isku waara ubad khayr qabana kala hela aamiin aamiin ayaan aniguna u raacinaya ibraahim waxaa noo baaqaya xaawo cabduqaadir buubaay iyo caruurteeda iyo shukri ismaan iyo waxay yidhahdeen zahre cabdulaahi iyo ifka ena cabdulaahi iyo weriye maxamed baaruud iyo saadiq beexaani iyo tamiimo cabdulcasiis iyo zahre cabdulaahi dhammaanna asxaabtaas waxay jecel yihiin inay halkan ka salaamaan heestanna ay u cayaaraan tahniirna ay gaarsiiyaan aamino axmed maxamuud iyo isxaaq hilowle aadan oo wiil ugu dhashay xerada qaxootiga ee dhagaxley wiilkaasina waxaa loo bixiyey sadaam isxaaq ducaduna waa caasha ayay leeyihiin waa tahay waxaan saadaam isxaaq ugu duceynayaa in ilaahay uu ka dhigo kii soo weynaada ee wanaagsanaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba wax u tara ibraahim waxaan soo qabanayaa hees aan duugoobin cod aan daxalaysan dadkuna aysan ka daalin dhegaysigeeda waa heystee garqaado jacayliyo geylaga hayaamiyo gerigon salkeediyo haye codka aan duugoobin fanaanka codka baxsan ilaawahana geenin gege laga hayaamay iyo geeri go-aan salkeeda iyo gabaahiir waa inti waa laysdaba dhigay salaamaad codka macaan fanaanka axmed cali cigaal
amataan go'aye naftu gacal ka mooda amataan go'aye naftu gacal ka mooda cilayga guurtee dhibkan qabo bargaartee amataan go'aye naftu gacal ka mooda amataan go'aye naftu gacal ka mooda cilayga guurtee dhibkan qabo bargaartee ka raarino ciilka ha igu gaacin ama taan u geyste aan gudayn nabaalka ama taan u geyste aan gudayn nabaalka igu haadinayse dibkan qabo bargaarse ama taan u geyste aan gudayn nabaalka ama taan u geyste aan gudayn nabaalka igu haadinayse dhibkan qabo bargaarse garqaado jacayyo garqaado jacayyo geylaaga hayaamiyo geri go'an salkeediyo gabahiira haydhigin garqaado jacayyo garqaado jacayyo geylaaga hayaamiyo geri go'an salkeediyo gabahiira haydhigin ama taan garawshiyo gargaraanka sugaya ama taan garawshiyo gargaraanka sugaya lama galay tagte dhibkan qabo bargaarte ama taan garawshiyo gargaraanka sugaya ama taan garawshiyo gargaraanka sugaya lama galay tagte dhibkan qabo
garqaado iyo codkii macaana axmed cali cigaal intaas ayaan kaga gudbaynaa dhinacii warqadaha ayaan ku noqonaynaa caashahaye mid gaabanano hayaan ku bilaaba ibraahino waxay ka timid aabe xasan axmed caydiid iyo hooye raxma xaaji yuusuf abukor iyo sakariye xasan axmed iyo sihaam xasan axmed iyo saygeeda mahad maxamed xasan axmed waa sakariye xasan axmed iyo suhayb xasan axmed iyo sodooday baa la yidhi aamina maxamed muuse waxaan dhammaan hambalyo iyo bogaadin u diraynaa baa la yidhi arooska cabdiraxmaan saalax nuur oo ku magac dheer baa la yidhi dhaashane iyo cawo maxamed axmed arooskoodu ka dhacay hoteelka baa la yidhi crown ee magaalada hargeysa waxa ay ugu ducaynayaan arooskaasi in ilaahay uu ka dhigo midkii lagu kala helo ubad kheer qabo wiil iyo caano gabar iyo caano waxaa noo baaqaya maxamed siciid saalax maxamed deeq ku magac dheer iyo abshiro geelo muuse iyo xabiiba ladan cabdi ibraahim iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo zaytuun bafdi ciise iyo waxay yidhaahdeen khadiijo cabdi ibraahim khadiijo qaranjo loo yaqaano iyo sucdi cabdi ibraahim saygeeda iyo caruurtooda iyo sacadiya abshir faarax sacdiyo wadani iyo weriye maxamuud cabdi ibraahim iyo waxay yidhahdeen weriye maxamuud cabdirasaaq cusmaan fantastic iyo firsan faysal ibraahim firsan waqooyi iyo xaawo muuse cali dadkaasi iyo qaar kale oo fara badanba waxa ay joogaan dunida daafeeda waxayna jecel yihiin inay taaniyad u diraan cabdiraxmaan yaasiin khaalid iyo waxay yidhahdeen deeqa cabdulaahi xasan oo meherkooda uu ka dhacay qardho waxaana ay leeyihiin meherkiina ha idin horseedo guur raaxo badan oo aad kala heshaan ubad kheyr qaba aamin ayaan leenahay haya haddii aan buraanburka isku dayi lahaa inkastoo la iga fiican yahay, waxaan dhihi lahaa war marka geedka uu qardheeyo uu qoyaanku galo halkaas inta looga bilaabo halkaasa looga buraanbura warqadana waxay ka timid hooye aamino sheekh maxamed iyo hooye faadimo cusmaan odawaa iyo sacdiye isxaaq xasan iyo farxiye isxaaq xasan iyo doctor cumar isxaaq xasan wuxuu ku magac dheer yahay cumar weyne shukr isxaaq xasan sucud isxaaq xasan doctor cabdiraxmaan cabdi xalane iyo doctor axmed sheekh xasan calaf buu ku magac dheeryahay iyo cabdulaahi sheekh xasan waxa uu ku magac dheeryahay gaduudow iyo maxamed cabdiraxmaan cabdi yariiso buu ku magac dheeryahay isna iyo mahad cabdulqaadir mahad liverpool iyo cabdinuur maxamed axmed shariif cabdinuur baa la yidhi iyo afarta qof ee ugu dambaysa warqadda ku jirtana bal aan ku daro waa cabdilcasiis cabdinuur cabdiraxmaan ufurow iyo cabdifataax maxamed cilmi haykel iyo cabdiraxiim baa la yidhi axmed sheegow iyo ugu dambayntii asxaab kaloo fara badan baa la yidhi oo la soo koobi karin iyo dhammaan waa reer cadceed xirsi yare waxa ay kala joogaan baa la yidhi sweden britain india iyo soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho waxaanay tahni dhalasho u dirayaan lamaanaha kale ah baa la yidhi maxamed isxaaq xasan iyo afadiisa iqra cadceed xirsi oo wiil ugu dhashay magaalada baa la yidhi ubsala ee dalka sweden sax ma u aqri ibrahim oo magaalada ubsala baa ku taalla horeyn iyo ma soo marin laakiin saas ay u qorantaa waaba waaba shaqlanta hadday shaqlan tahay markaa akhriska dadku kuma dhibayo wiilka reerka kusoo biiray waxaa loo bixiyey baa layidhi isxaaq maxamed isxaaq isxaaqow buu ku magac dheeryahay baa la yidhi noqo kii diintiisa dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aniguna aamiin ayaan raacinaya xaggii heesaha haddii aan ku noqonno dhegeystayaashana waxaan usoo qabanaynaa dhambaal waxaa ku luqeynaysaa ruun xaddi saban waaba u baahnay ibraahim inaan hees ku nasanno waxaan lahaa oo waraaqihii waa ku talax tagnay heesihii xaggee ku dhunteen dhinacii warqadaha caasho haddii aan kaga gudubno intaasi heestii ay ku luqeynaysay fanaanada ruun xaddi saban ee dhambaal waa tahay bal warqadaad hays ibraahim aad inay u qurux badan taana waa arkay fatxi xirsi cali iyo saygeeda iyo xaliimo cabdikariin xirsi iyo saygeeda iyo ayaan maxamed ismaaciil iyo hooyo qamar maxamed saalax iyo waxay yidhaahdeen hooyo sahre shariif abuukar iyo najiib barqadle warsame iyo xaaskiisa iyo naadiye barqadle warsame iyo madiine maxamuud maxamed iyo saygaada iyo ifraax cabdirashiid xaaji iyo farxiyo cabdirashiid xaaji faadumo cabdirashiid xaaji mukhtaar cabdirashiid xaaji iyo najma najiib barqadle warsame iyo aamine axmed maxamed ladan iyo yurub cali nuur iyo faadumo cabdulaahi muumin iyo waxay yidhahdeen cabdiweli maxamed axmed iyo cabdiwaaxid cabdiweli maxamed iyo farax cabdi abokor iyo waxay yidhahdeen saygeeda dhammaan dadkaasi waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxayna jecel yihiin inay taaniid u diraan aabe cabdulqaadir cabdirashiid xaaji iyo hooyo nagwa barqadle warsame oo gabar ugu dhalatay sool gaar ahaan magaalada laascaanood waxaana gabadhaas loo bixiyay yidhaahdeen hayfa cabdulqaadir waxaana ay leeyihiin ducada xaggina le waaye waxaan leenahay allah ka dhigay tii soo barbaarta oo diinteeda iyo dadkeeda iyo dalkeeda manfacda waa tahay warqadan aan gacanta kusoo dhigay markan ibraahimow waxa ay ka timid xildhibaanad hooyo xabiibo maxamed khayr iyo aabe cabdiraxmaan iyo xaaskiisa ayaya faadumo isxaaq cali abti cali nuur saajin iyo xaaskiisa xildhibaanad luul cabdi aadan sokorey maxamed nuur maryan iidow cabdiraxmaan xasan iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa bishaaro sheekh warsame ayaan xasan cali iyo seegeeda iyo caruurteeda jamaal xasan cali farxiye cali aadan waxay ku magac dheer tahay sabnaa amran cali aadan iyo cabdinaasir cali aadan iyo aamine cali aadan waxaa kaloo ku jirta fahiimo nuur aadan iyo leylo xasan farmaajo iyo nasre farmaajo iyo sucd sucdi isxaaq iyo zahruuni xasan iyo maryan cali warqadan waa lasoo laallaa ibraahim waa isdaba taxan tahay waa zahruuni xasan maryan cali ibraahim dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan iyagoo isku duuban baa la yidhi cabdulqaadir cabdi isxaaq iyo sidoo kale naadiyo cabdiraxmaan dheere oo ku aqalgalay magaalada nairobi ee dalka kenya ducada waa xaggiina baale marka maxaa ku ducinaysaa naadiyo iyo cabdulqaadir oo magaalada nairobi ku aqalgalay waxaan leenahay arooskiina allah ka dhigo kii aad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo dhammaalkan waxa uu naga soo gaaray maxamed siciid saalax maxamed deeq iyo cabshiro geelo muuse iyo xabiibo ladan cabdi ibraahim iyo saygaday caruurtooda iyo waxa ay yidhaahdeen saytuun baafi ciise iyo khaliija cabdi ibraahim khaliija qalanjo iyo sucdi cabdi ibraahim iyo saygada iyo caruurtooda iyo sacadiye cabshir faarax iyo waxay yidhahdeen weriye maxamuud cabdi ibraahim iyo weriye maxamuud cabdirasaaq cusmaan fantastic iyo waxay yidhahdeen aabayaasiin khaalid iyo aabayaasiin khaalid iyo hooyo shariifa cabdow iyo firdowsa yaasiin khaalid iyo caasho yaasiin khaalid iyo cusmaan yaasiin khaalid iyo cabdullah yaasiin khaalid iyo maxamed yaasiin khaalid iyo ilmo yaasiin khaalid oo dhan hooyo faadumo cabdisalaan aw cabdi iyo abti maxamuud iyo waxay dhahdeen xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo awowey cabdisalaan ow cali iyo xaaskiisa iyo ay xaliimo xaaji iyo waxay dhahdeen mushtaaqa bashiir cali xaaji waxa ay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan deeqa cabdulaahi xasan iyo waxa ay yidhaahdeen cabdiraxmaan yaasiin khaalid oo isku mehersaday qardho waxaanay leeyihiin guur qayrqaba ayaan idinkugu ducaynaynaa aniguna aamiin ayaan raacinaya ibraahim oo heestan lagaa taaban maayo waaban kuu hadiyeeyeyba hadiyad ahaan u qaado saas miya aad iyo aad waa guuree gacaalkaaga waa gudi ya gaaba guurkaaga waa leegu soo goodi aka kuma khaldamibsaba heestan inaan kuusoo tuuro ibraahim yaa salaam waayo waayo iyo xusuus dhegeystayaal badan ayaan filayaa heestani inay leeyihiin soo daaya waa codkii macaanaa ee fanaanka axmed naaji sacad
Waa ka go'e, waa guuray. Waa guuray. Gacalkaaga waa gudi aakhire. Waa ka go'e, waa guuray. Waa guuray. gacalkaaga waa gudi aakhire gaaba guurkaaga waa gaaba guurkaaga waa leegu soo goodiye gaaba guurkaaga waa gaaba guurkaaga waa Leigu soo goodiye. Leigu soo goodiye. Gibilka wixii qaanuunkoode. Gaarkiis maxaa kuu geeyay? Gibilka wixii qaanuunkoode. Gaarkiis maxaa kuu geeyay? gaaba guurkaaga waa gaaba guurkaaga waa leegu soo goodiye gaaba guurkaaga waa gaaba guurkaaga waa leegu soo goodiye waa guuray iyo codkii axmed naaji intaas ayaan kaga gudbinaa caasha noo soo qodo dabaalka kale dabaal gaaban waxa uu ka yimid marka si qurxoon loo soo qoray ibraahim warqadda wax gaaban way u ekaanaysaa laakiin asxaab badan baa ku qoran ugu horreyn baa layidhi waan idin salaamnay bahda biya waan idinka guddoonnay marka xiga baa la yidhi sahnida waxaa diraya annaga oo kala ah baa la yidhi burhaan daahir aadan cali baashi mire axmed iyo sharmaarke yuusuf cali cabdulqaadir cabdulaahi faarax iyo cabdifataax cabdulqaadir faarax wuxuu ku magac dheer yahay libaax joore iyo fu'aad sulaymaan jaamac iyo ciiro nuur diiriye iyo cabdiraxmaan xaashi diiriye iyo kayf bashiir iyo cabdikaafi yuusuf aadan iyo maxamed cadaawe cali xanad cali jaamac iyo ugu dambayntii sade cali jaamac dhammaan dadkani waxay kala joogaan baa layidhi soomaaliya kenya maraykanka iyo britain waxaanay tahaniyad hambalyo oo aroosa u dirayaan baa layidhi master maxamed sheekh cabdulaahi jaamac gaas baa layidhi waa tahay iyo marwadiisa faraxiyo faarax cali rooble arooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho taariikhdu markay ahayd bishan abril sagaalkeedii sanadka laba kun shan iyo tobanka waxaan leenahay bay yidhahdeen ducada waa xaggiin waa tahay arooskan muqdisho ka dhacin ibraahino mar haddii heestii macaaneed ee axmed naaji aan ku siiyey bal ducada arooskanna ku dhac.
waxaan leenahay barwaaqo iyo bashbash iyo nolol raaxo badan in aad kala kulantaan ayaan eebe idinkaga baryaynaa arooskaasi dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray xasan nuur maxamed iyo axmed xasan colaad waa waryaheena magaalada muqdisho baan filayaa iyo hani wakiil xaashi hani honest ku magac dheer iyo xamdi maxamuud maxamed iyo saado maxamed cabdi oo simon loo yaqaano iyo sumayo cabdulaahi nuur iyo waxay yidhahdeen sucaado axmed maxamuud iyo ridwaan cabdulqaadir ismaaciil iyo ruweyda xasan maxamuud oo ku magac dheer taasha iyo ra'iisa cadow nuur iyo iqra xaashi caraale iyo bahje axmed ciise iyo amaal daahir maxamuud waxaana ay leeyihiin iyo dhammaan macalimiinta iyo ardada iyo madaxda jaamacadda kuliyadaha kala duwan ee ardada ay dhigtaan waxaana ay jecel yihiin inay halkan taaniyood ka gaarsiiyaan dr faysal maxamed qaasim iyo doctoresa igraam xuseen cabdi oo arooskooda uu ka dhacay caasimadda soomaaliya ee muqdisho bay yidhahdeen gaar ahaan degmada hodon waxaana ay leeyihiin arooskiina allah ka dhigo mid aada ubad kheyr qaba aad kala heshaan iyo nolol raaxo badan aamin ayaan leenahay aniguna aamin ayaan raacinaya heesta kale dhegeystayaashana caashoy inkastood heesaa igu soo riixayso waxaan u soo qabanaynaa heesta halkudhiggeedu yahay hallaalin waxaa ku wada luqeynaya cabdinaasir macalin iyo zahre axmed jaamac
laba goor tudkii helay looli eganahaydo looli eganahaydo laba goor tudkii helay duulku liqay cariidii rayskuna labeeyahay rayskuna labeeyahay olaama ubaaxiyo isku laray calintii legleeganayaan olaama ubaaxiyo isku laray calintii degleeganayaan saxan saxalulaysiyo sida laydha laydha udugani lafqabuujiya saxan saxalulaysiyo sida laydha laydha udugani lafqabuujiya maxaa kaalilaahiya cashaqa allalini maxaa kaalilaahiya cashaqa allalini
Hola.
waa tahay gabagabadii barnaamijka ayaanu kusii siqaynaa warqadda ugu dambaysa dhinacayga ibraahino waxa ay ka timid waxaa diraya baa la yidhi hooye luul suldaan iyo aabee cabdi cabdulaahi iyo walaalaha kalaha baa la yidhi xasan cabdi cabdulaahi iyo axmed cabdi cabdulaahi iyo farxaan cabdi cabdulaahi iyo najiib cabdi cabdulaahi iyo hodan maxamed shide iyo mako siyaad iyo waa mako siyaad cabdi iyo zamzam deeqow cabdulle iyo aamina sheekh iyo maryan sheekh dhammaan asxaabtani waxay tahnid aroos u dirayaan arooska iyo aroosada kaleh baa layidhi boqorka iyo boqorada waa tahay farxiyo siyaad iyo saygeeda maxamed cabdi cabdulaahi oo ku aqalgalay dalka maraykanka gaar ahaan baa layidhi gobolka minnesota ducada waa daandure baa layidhi ducada aniga aad ugu soo rixaysaa caasho galabta asxaabtaa soo qorata tani waaba xataa lagama soo shakinin waxaan leeyahay arooskiina aamiin owlaad kheyr qabta eebbeeda kala siiyo nolol raaxo badanna kala kulma dhambaalkan caasho wuxuu naga soo gaaray gacanteeda ugu dambeeya hooyo suraail xirsi maxamuud xaraare iyo aabe cabdirashiid xaashi cali madow iyo adeer sheekh cabdulqaadir xaashi cali iyo waxay yidhaahdeen xaaskiisa iyo carruurtooda iyo adeer axmed xaashi iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo eedo cadar xaashi cali iyo carruurteeda iyo maxamed cabdulcasiis xaashi xaaskiisa iyo carruurtooda iyo cabdiweli axmed sahal iyo kaafi yuusuf aadan waa waryaheena ohio iyo deeqo axmed sahal iyo sharmaarke cabdicasiis xaashi iyo xane cabdicasiis xaashi iyo ugu dambaysta yaasir axmed salaad waxa ay kala joogaan maraykanka soomaaliya kenya iyo yurub waxaanay jecel yihiin inay tahniyad iyo heestanba gaarsiiyaan maxamed cabdirashiid xaashi iyo waxay yidhaahdeen farxiyo siciid oo arooskooda uu ka dhacay stockholm sweden waxaana ay leeyihiin ku nasta nolol raaxo badan ayaana abedi kaga baraynaa inaad kala kulantaan arooskiina aamin amiin heesta ugu dambaysa ibraahinow dhinacaaga misanaa qaata caash heesta ugu dambaysa adiga ayaan kugu soo celiyey haye ma dhinacii gabdhahan aadaa ma dhinacii wiilashan aadaa xaggee jeclaan lahayd isha la raaca miduu soo qabo waa tahay mar haddii laisguursaday laismehersaday caruur wanwanaagsanna ilaahay uu kala siiyey waxaan soo qabanaya heestal kudhageedu yahay dhakhtar bay isku keen qoray yaa salaam yaa ile salaam dhakhtarka wuxuu kuu qoraya mar walba sukee qoray hadda weli banaadarid dhakhtarka wuxuu qorayaa soo maaha dawada kugu habboon ee ku daaweynaysay intaad u baahan tahay
iyo inta dooska uu yahay inta dooska uu yahay marka cabirkaas waxaa kasoo baxay marka waa lagu dawoobaya haddii ilaahay dawo kugu daro oo sida loo soo qoro aad u cabto waa tahay heestaasi dhakhtar ayaan kusoo gabagabaynaynaa iyo codka fanaanka maxamed cali burci inta aan mar kale kulmi doono waa anigoo ah ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah caashi ibraahim aadan cashucuud oo idin leh nabadgelyo hadduu dhugato geel qabo ma dhadhamiyo geeda wuu godaasha dhuubtahay anna cudurkanigu dhacay wamidigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay aroosan dhinacaysa saare hadduu dhugato geelqab ma dhadhamiyo geeda wuu gadaasha dhuubtahay anna cudurkanigu dhacay wamidigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay aroosan dhinacaysa saare maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay way calaf lagama dhunte kitaabay sukeen dhiigay waladhayahaygaay calaf lagama dhuunte waladhayahaygaay calaf lagama dhuunte kitaabay suken dhiibay dakhtar bay suken qoray adna weheli madhaadaan dakhtar bay suken qoray adna weheli madhaadaanid adna weheli madhaadaanid dakhtar bay suken qoray adna weheli madhaadaanid dakhtar bay suken qoray adna weheli madhaadaanid adna weheli madhaadaanid sida dhaydaacana luma dhamo jacaylku laguma dhaashto cashaqa dhayal hawl umalaynin dhuuxiyo lafahaai waa wax dhiiga kaajaqa caafimaadka kaajara maydhananka geliyo sida dhaydaacana luma dhamo jacaylku laguma dhaashto cashaqa dhayal haw umalaynine dhuuxiyo lafahay waa wax dhiiga kaajaqa caafimaadka kaajara maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabay sukendhigay maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabay sukendhigay dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadaanid dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadaanid adna weheli madhaadaanid dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadaanid dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadaanid adna weheli madhaadaanid dhalaybaan ku dhadhoodiyayoon dhabta kugu hayaayoon dhibta kaa ilaasha sida ruux dhallaano hurdo looga dhaartaan hadba dhinacyadiisiiyo wadna kugu dhoweeya sida ruux la dhalay baan ku dhadhoodiyayoon dhabta kugu hayayoon dhibta ka ilaasha sida ruuxu dhallaanu hurdo looga dhaartaan hadba dhinacyadiisiyo wadna kugu dhoweeya maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabay sukeen dhigay maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabay sukeen dhigay
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal heestaasina waxay gebageba u ahayd barnaamijkii hambalyada iyo heesaha caashe ibraahin aadan caashe cuud iyo ibraahim xasan daandure ayaa nala socodsiinayey hambalyooyinka iyo weliba heesaha kala duwan haatanna cabdiraxmaan oo dhinacayga midig fadhiyaan ka codsada qodob iyo laba ka mid a wararka caalamka ugu waaweynaa mahadsanid adabley aan haybtooda la gelinaya maanta magaalada muqdisho ku toogtay siyaasi hore oo ka tirsanaa baarlamaanka federaalka kumeel gaarka xilligii dowladii cabdulaahi yuusuf axmed booliska ayaa tegay goobtahay toogashadu ka dhacday oo ku taala suuqa bakaaraha mana cadda cidda dilkaasi loo soo qabtay sida urarku ay sheegayeen saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ayaa sheegay in xaaladda ka jirta xeebaha wadamada carabta ee ah in maraakiibta dalka iiraan ay hubsiiyaan dagaalyanada xuutiyiinta ka dagaalamo dalka yemen ay haatan u muuqato mid sii yaraanaysa afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka cornel steve warren ayaa shalay warbaahinta u sheegay in markab ay leeyihiin ciidanka badda ee dalka iiraan oo doonaya inuu hubsiiyo xuutiyiinta uu bedelay jihadii u jeeday kaasoo dib ugu laabtay dalka iiraan dhulgariir xoogan ayaa ka dhacay dalka nibel kaasoo la sheegay in khasaaraha ka dhashay ay gaarayaan ilaa iyo lix boqol oo qof halka tiro kalena ay dhaawacyo ka soo gaareen ilaa iyo hadda waxaa sare u kacaya khasaaraha ka dhashay dhulgariirkaasi heerka cabirka dhulgariirkaas ayaa lagu qiyaasayaa ilaa iyo toddoba dhibic sideed waxaana xudunta ama goobta saldhig u ahayd lagu sheegay meel sideed boqol oo kilomitir dhanka waqooyi galbeed kaga beegan magaalada caasimada ee kadmandu wararka ayaa sheegaya in guryo kala duwan ay halkaasi ku burbureen taasoo cabsi weyn gelisay dadka halkaasi ku nool sidoo kale dadweynaha dalka togo ayaa maanta u dareeray codbixinta dalkaasi si ay usoo doortaan madaxweyne aad buu u baahadsan yahay cabdiraxmaan xuseen fure oo wararka ugu dambeeyey nala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa idaacaddii galabnimo ee laantaafka soomaaliga ee v o a dhegaystayaal intaas ayaan baahinteenni galabnimo kusoo gabagabaynaynaa tan iyo intaynu idaacadda fiidnimo ku kulmayno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaasii kulanti dambe oo xiise leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.